sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee royters sarkaal ka tirsan israa'iil ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay galaan rafaa iyadoo ay xataa dhici karto inay iskaga hor yimaadaan maraykanka ma laga yaabaa haddaba inaanay israa'iil u joojin washington haddiise ay dhacdo washington maxay yeeli doontaa barnaamijkeenna ayaynu qodobadaasi iyo qaar kale ee ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo washington ayaa ka warwarsan qorshaha ah in taangiyada israa'iil iyo ciidamada lugta gudaha u galaan rafa iyadoo aanay jirin qorshe lagu daadgureynayo halka milyan ee falastiiniyiinta ah ee halkaasi uga soo qaxay dagaalka qasaab ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ballan qaaday in la hubiyo in dadka rayidka ah la daadgureeyo rafa lana hubiyo in gargaar bani aadnimo ay helaan haddaba suurtagal ma tahay in israa'iil gudaha u gasho rafa iyadoo aanay washington raalli ka ahayn su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain cabdi xafid haddii uu haddii israa'iil ay gudaha u gasho rafac runtii xaaladdu way cakirmaysaa waxaana iman doontaa in dadaaladan hadda ee xogeyaha arrimaha dibadda antony blinken uu wado iyo kuwii kasii horreeyay tirabeelay ee waxba ka dhalan waayey in ay iyaduna waxba ka socon waayaan bal cagsigeeda ay dhacdo oo ay xaaladdu ku adkaato madaxda carbeed marka waxaa la rajeynaya meesha inay kasoo baxaan waan waan ma ay jirto haba yaraatee dhinaca kale haddii ay ciidamada israa'iil gudaha u galaan rafa saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa dadaalka uu dhinaca ka wada xogaya arrimaha dibadda maraykanka oo la kulmaya madaxda carabta waa kan mar kale maxamed xasan dable in israa'iil ay gudaha u gasho rafac runtii wax ka hortaagan ma jiraan tan iyo markii uu dagaalkan qarxay toddobadii oktoobar sanadii aan soo dhaafnay runtii maraykanka wuxuu isberber taagay israa'iil ilaa iyo maantana waa la heli la-yahay xabad joojin sababtoo ah maraykanka ayaa garab ku siinayaa in ay gaarto hadafkeedii oo ahaa inay xamaas tirtirto tan kale hadda ayay la xumaatay madaxweyne biden doorashadii ayaa soo dhowaatay taageero badanna wwuu lumiyey runtii waxaanu aada ugu kalsoonnahay inaan tan u samayn karno si wax ku-ool leh ma aha oo keliya militari ahaan laakiin sidoo kale dhinaca bani aadantinimada dadka qaar ayaa aaminsan kalsooni yar oo ah inaanu samayn karin ayuu yidhi wasiirka istaraatiijiyadda ee israa'iil rona dermer madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa uga digay netanyahu isniintii in weerar israa'iil ku qaado rafa uu sii kordhin karo jaahwareerka qasa waxayna isku afkarteen in laba ergo oo labada dhinaca ka kala tirsan ay ku kulmaan washington toddobaadkan la taliyaha amniga ee aqalka cad jeka sulifan ayaa wariyeyaasha u sheegay in labada wadan ay wada hadallo qoto dheer ka yeelan doonaan tallaabada xigta ee qasa waxaanu intaasi ku daray inaan howlgal rafa ka dhan ah dhici doonin wadahadallada ka hor intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaasi iyo jimco wanaagsan